tababaro koox ka saabsan ay xiriirka ku dhehaya isbeddelka cimilada amniga iyo nabadyo waliba laga qabwaday magaalada baydhabo kaasoo dareero doona muddo la maalmoode tababarkan iyo waliba lanqabwada hay-adaha amniga wasaaradaha bahwadaagta lee amniga iyo isbeddelka cimilada iyo sidoo kale qeybaha sharduun ee bulshada magaalada agaasimaha guud madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudanaad faataah mahad cabdiraxmaan oo furay tababarkeena bogaadiyay ku-qaybgalyaalka usoonan sheegay inay ku faa'iidaysadaan tababarka muddusi dareera horta waxaa waaye wax walba waxaa asal u ah amniga hadduuna amni jirin waxbarasho ma jirayso hadduuna amni jirin caafimaad ma jirayo hadduuna amni jirin dee safarkan maanta lasoo wada baxay oo meeshaan aan wada nimid ma jirayso waxyaalaha ay aadka u saameysay ka mid tahay environmentiga security-ga waa jiraan asminti badanoo hor loo sameeyey aanan jecelnahayna in wax badan hadda kadib loo jeesan doono hadday cimilada ay saameyso amniga khatar weyn oo waxay noqon doontaa kusoo foolan dalkii guud ahaan gobolka waxaan jeclaan lahaa oon rabaa inaan fara dhammaan dadka wasaaradaha ah oo fursadaas u helay inay kasoo qeyb galaan programkan waxaad ku matalaysaan waa dhammaan stateka iyo soomaaliya oo dhanba waxa idinka meeshaan aad ka soo qaadeen waxaan rabnaa wax aad beri kula noqonayso wasaaradaada oo daliif garayn doonta inay noqoto hadduu ilaahi iraaho sidoo kale waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo xafiiskanaga amniga ee madaxtooyada oo liidka lahaa arintaas uu horkacay profesor xuseen profesor maxamuud waxaan rabnaa amniga markaan ka hadlayno kow waxaa ka ciidamada qalabka sido waxyaalaha ay xaqiijinayeen oo mas-uuliyadooda ay qaadaan ay ka mid tahay environment geedka yar oo la goynayo sida qaldan loo goynayo la hor istaagay naftigiisa waa noolal adiga aa badbaadinaysa biyaha sida qaldan loo isticmaalayo markaan qof walba oo soomaaliyeed oo muwaadinana mas-uuliyad ay ka saaran tahay aada iyo aad aad umahadsantihiin maanta waxaan soo gabagabaysanaynaa programkanaga guul baan in kugu rajeynaya hadduu ilaahi yiraaho mana ahaan doonto waxaan inta ku joojino waa jiraan dalabyo badan oo dirsan iyo brobosello ku aadisan programkan hadda wuxuu ahaa laga fuliyey waa saddex state soofaa hirshabeelle iyo galmudug iyo waxaan jeclahay inuu yahay baydhabo aan rajaynaynana insha allah hadduu ilaa yidhaaho facekan labaad iyo waxyaalaha aan dalbanayno wax weyn oo la ballaariyo dhammaan degmooyinka dalka inaan gaarsiinana aan ku rajo dheernahay soo dhowaada martima tihiin dadka muqdisho noogu yimid waxaa joogtaan magaaladiina waxaa joogtaan xafiiskiina haddaad ka yimaadeen xafiiska amniga qaranka stil meeshaan waxaa waaye oon ku matalayna waa xafiiska amniga qaranka oo maanta madaxtooyada jooga oo la jooga profesor maxamuud ha dhowaada baydhowna ha ka dhowaada idoogina ha ka dhowaada way faday inaysan waqtigan gariidaan si seriasna cashiradaas iyo prestationada dareerana qaadataan
induusi dareer tababarkan waliba diiradda lika saara doone saameynta isbeddelka cimilada iskuwaladii nabadda guud ahaan koonfur galbeed